wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo gabagabaysay aqoon isweydaarsi ku saabsan dhammaystirka iyo mideynta qorshaha horumarinta qaranka kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed shire ayaa ka waramaya muhiimadda aqoon kororsigan u leeyahay dhammaystirka iyo mideynta qorshayaasha horumarinta qaranka qorshaha dowlad horumarinta dowlad goboleedka yaa wuxuu mar walbaahi la barbar yahay kan qaran ee annaga aan haysanay ah national development planka qorshaha horumarinta qaran qorshayaashu intaba waa qorshayaal isturjumaya baahiyaha iyo ahmiyaadka iyo waxyaabaha ugu horeya dowlad goboleedyadu wadaan iyo kan qaranku mar walba waa mid isla jaan qaada ee isturjuma islana hadla mar walbaahi waxaad ka waraysaan in wasaaradda qorsheyntu ay tagtay booqatay caasimadaha dowlad goboleedyada si ay ugala shaqayso diyaarinta markii hore oon diyaarinay qorshaha horumarinta dowlad gobeel kasta waan ku laabanay waxaan la sameynay midterm reviewedii ama dib u eegeystii dhexe yaan la sameynay kadibna waxaan hadda u fadhinaa maanta oo aan ka shaqaynaynaa dhammaystirka qorshaha horumareed ee dowlad kasta ahi oo ka mid a dowladda federaalka ah sida innaga aanba u dhammaynayno qorshaha horumarinta qaran u dhammaynayno qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradaha qorsheynta maamul goboleedyada dalka oo ka qayb galay aqoon kororsigan ayaa bogaadiyey waxay noo tahay fursad aada u weyn in maanta aan isugu imaano inaan ka tashano micnaha mise aan revenis ka siino waxyaabihii ka qabsoomay horumarinta qorshayaasha ee dowlad goboleedyada saan ognahay qorshe marka la sameynayo wuxuu waxaa lafdhabar u ah horumarka iyo maaragtay horukaca deegaanka waxaa bays u ah in la leeyahay qorshe cad mise meel directione loo socdo
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka qeyb qaato miitinkan lagu soo gunaanadayay qorshihii horumarinta qaranka ee sagaalaad iyo qorshayaasha horumarinta dowlad goboleedyada kaas oo u noqon lahaa gundhig u noqonaya hadduu aan la idmo insha allah qorshaha isbedelka qaranka ee hadda la diyaarinayo aad baan ugu faraxsanahay kasoo qeybgalka state development plan oo stateada naga soo aruuriyey haddana isku bedelay national development plan in labada combile gareeyo prioritieskii statedyada ay soo gudbiyeen iyo challenges-kii uu wada kabjar garaynaya si guud oo isku bedelaya mid qaran aqoon kororsigan ayaa door ka qaadanaya in wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan mideynta qorshayaasha horumarinta qaranka